macadka global international college ee magaalada baydhabo iyo weliba laga goobday doorashaha ardayda macadka ka dowladayeen gudoomiyaha cusub ee ardayda iyo uuna ka tartamayaan ilaa iyo afar musharax oo sharxayeen gudoonkiio ku-xigeenadeed odayntii suubiyan ardayda gureed weliba gudoonka ka guuleysaday gudoomiyaha midooda ardayda maxamed cabdiqaadir xuseen ankoreen weyba ujeedka laangobda doorashada iyo muhiimada lakulaahi kuwerbi maamulaha macadka global
talamaad aybaa mutokumaan magaanay dambile xajbi geedka saasoo kale doorashadii ayaynu sugnahay isagoo waqtiga qurux badan ilgaale midba eedan ka faraxsanaa inii horta doorashadu iyo nagata doorasho xalaaleed oo ka tartamayan ilaa iyo musharaxiin oo musugan hogaanka ardayda mayba xero kore doorashadana muhiimada qodoomayba in la xoojiyo ardayda tayada iyo isdhexgalka ardayda dhammaan xisooyinku ahay macadka g s college si ardayda loo kordhi garaadsho iyo waxqabadasho in loo tusa aqoonta awoodii u leeyin iyo walbadelo qaab waayo maqlan yahay inuu walba ugu karno laakiin ardayda oo islamidoowan oo iska hirman may bedelo karaan oo badan may bay arag karaan doorashada muhiimadda sinata waay waxyaabaha aragaan may kordhida in maamulaha xitaa naftigiisa kodayay ama maamulka guriga golabaleta bal taas may la erkor in maamulkii naftigiisa kumiday dad ka odeeyay codbiyinta eegwaay may la erkor wallaahi may la erkor horta shaksi weliba markii aragtigeeda doorashada sida odaadaasi sida qofkadil mas-uuliyiinta yaa ka foyn codka aan ku horayay maamulka macadka oo ana ah muhiimadda aan dooradayna may tusafaday ardayda muhiimadii ardayda codjo la sii waana iyana codyo dhiibado qoran dhammaan macalimiintana codso dhiibado qoran si ardayda lala xoogiyo waana ardayda lala tusa doorashada muhiimida ahmiidkiya lata ardayda rabtiyanka lata dhanka kale ahaana ku mid ah ardayda qaybta ku haytay doorashada yaa ku hadleen dareenjo iyo oonan hambaleeyin gudoomiyaha cusub waana sheegeen inuu la shaqeeyi doonaan awal assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaa meelere maxamed cabdulqaadir xuseen oo ah gudoomiyaha cusub ee global international college haddaan socotay ku hormarto socotay maxaa ugu kor waa inta time weli meel ku dhimeen waa doorasho eh doorashada sii daabashuisa ahayd alxamdulilah geedkumeed waa socotay ugu kornay horta doorasho markii sii koodbalisay shal laakiin muhiimadii eelinkoo iyo tartan tartankaasaytin meel tiragalay ardayda iskuul global international college oo sanad le ah qof walba ilaahay walahan koray hadda makuroyn yani derijo makuroyn aadana derijo lagu qiiminana laakiin walaal kukurooya keliya ay ra'yiga iyo maydaraay inta time khiyaanada la adeegsada ileen hadda walaal iska dhaafi meel baa bulshada dhaqan ma oo iska dhaafi bulshada dhaqan yoon in badan bulshada jiido keliya ani way qabayla ilaa shan qof ama ya in baa ku badan yihiin laakiin waana dad ku xasuusano oo hadda yani statements oo nool xasuusano shan qof ama oo sida gumada gabdheeda ama gumada kureeya een naar horta alxamdulillah dhammaan ma eena ma eena arday eena inta isu qoyti Rasulka sallallahu alayhi wasallam ma ereyn sida qof markeedna halku hogaamisanado and in that time wala noqon la kornay waa in that time weli isu qoosday qobsi wato walba international college hadii wala oo aanade erow derijo miyaa ka dareem erow laakiin wali markaasay tibhabo ardayda ka faraxsan oo maamul ka faraxsan oo soo ka faraxsan oo dowlad ka faraxsan oo dowlad dilaasa horta magacay waliba leeray shamsi maxamed nuur waliba ka mid ahaa ardayda galaas g i c waliban tanka hambaliyay ee gudoomiyaha usqoo hadalo dooradii waliba laa hambaliyo hambaliyo hambaliyo
Gracias.